degmo xeebeedka hob iyo gobolka mudug ayaa waxaa tegay wafdi ka kala socday dowladda talyaaniga iyo hay-adaha samafalka kuwaas oo ulajeedkooda ugu weyn ahaa mashruuc horumarineed oo ku saabsan kalluumaysiga gaar ahaan sidii degmada hobyo looga samayn lahaa meel ay kusoo xirtaan guddoomaha kalluumaysiga wafdigaas ayaa waxaa degmada hobyo kusoo dhoweeyey guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi faad iyo wasiirka dekedaha maamulka galmudug cabdulqaadir qalabxoor meelaha ay soo indhaydheeyeen waxaa ka mid ahaa dhismihii saldhigga booliiska degmada hobyo isbitaalka degmada iyo dhismaha madaxtooyada hobyo kuwaas oo dhammaantood ah dhismayaal qadiimi ah oo ku dhowaad hal qarni ka hor la dhisay sidoo kale waxa ay tageen dekedda macmilka ah ee degmada hobyo iyo meelo kale guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi faad oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in imaanshaha wafdigaas ay muhiimad gaar ah u leedahay horumarinta lala damacsan yahay degmada hobyo waxaa ka mid ah wafdiga madaxa w f p iyo dhowr qofoodoo kale oo ka socotay uu kamid ahaa madaxa gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaliya ninka uqaabilsan w f p madaxa wafdiga hogaaminayay wuxuu ahaa mr jordano oo ah madaxa hay-adda kaalmada talyaaniga uqaabilsan sidoo kale waxaa kamid ah wafdiga dhinaca haddii la ku rooyahay markaan soo koobo magacyadooda talyaaniga safaaradiis ka socday mr mor intuba waxay u yimaadeen waa markii ugu horreysay horta magalada hobyo ay yimaadeen waxayna tani muujinaysaa in magaalada hobyo ay tahay meel nabadeedu ay caamimantay ama ay dhamaystiran tahay alxamdulilah ilaaan uga mahadnaqaynaa xarunta madaxtooyada ayaa kulan kula yeelanay markii hore oo ayadana ah meel ay dhiseen kun iyo sagaal boqol labaatan iyo toddobadii dowladda talyaaniga sidoo kale waxaa aan gelnay cisbitaalka magaalada oo ay aada ula yaabeen cisbitaalkaasoo ah mid aada duq u ah la dhisay waqti hadda laga joogo qiyaastii ugu yaraan qarni ku dhawaad ama kun sagaal boqol bartamihii qarnigii labaatanaad ama kun sagaal boqol konton lix ayaa la dhisay cisbitaalka ayaan ka dalbanay hay-adda talyaaniga ah inay dayactir noogu sameyso waxayna noo ballan qaaday inay dayactiri doonaan qalabeedar laakiin aysan bixin doonin dhaqaalaha shaqaalaha ama dhakhaatiirta annaguna waxaan ballan qaaday inaan dabooli doono taas dhanka kaleeto waxaan aada ugu faraxsanahay inaan geynay waxaan ku irahda hadii la ku leeyahay dekadii meesha laga dhisi lahaa ama barnaamijka jadka loo yaqaan meesha laga dhisi lahaa oo mashruuca ugu weyn ay u yimaadeen kaasoo ay noo sheegeen in dhowr milyan oo dollar ay ku bixi doonto guddoomiye cabdulaahi faad ayaa dhinaca kale bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan shacabka galmudug ka codsaday in ay u guntadaan sidii horumarin loogu sameyn lahaa degmada hobyo oo ah degmo halbowle u ah dhaqaalaha galmudug hobyo oo ka mid ah degmooyinka ugu caansan uguna faca weyn degmooyinka dalka soomaaliya ayaa sanado badan wajahday horumar la-aan iyadoo dib u dhacaas loo aaneeyo dhibaatooyin kala duwan oo deegaanka soo maray balse waxaa iminka laga dareemayaa ifafaalo wanaagsan oo dhanka horumarka iyo nabadgelyada ah cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado